maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markii ugu horreysay go-aan ka gaartay qaabka loo qaadayo dacwadda xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ay u gudbiyeen maxkamadda sare lixdii bishii oktoobar ee sanadkan kaas oo ay kaga cabanayeen in hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay joojisay safar uu hogaamiyaha xisbigaasi iyo wafdi uu hogaaminayay ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland qaray jimcaale oo ka mid ahaa qareennadii u doodayey dacwadda xisbiga himilo qaran ayaa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadoodu ay tahay mid maamul islamarkaana go-aanka wafdiga sheekh shariif looga horjoogsaday safarkooda kismaayo uu soo baxay saacad ka hor inta aanu wafdiga garoonka diyaaradaha imaanin qaraarka saacadda la soo saaray iyo saacadda amarka la bixiyoo la fuliyey isku mar ay ahayd af saaca u dhexaysa waxaan ka cabanayno qaraarka waxay ahayd afaratan saac ka hor in la soo saaro ama markii la soo saaro afartan kadib inuu dhaqan galo laakiin saacaddii la soo saaray iyo saacadduu dhaqan galay aa isku mid ahayd oo dadka lagu dabaqa markiiba annaga marka waxaan ka cabanayno waa go-aankan ama notama lagu magacaabo ama qaaro kasta lagu magacaabo laakiin saamayn wuxuu yeeshay sharciyeed oo dastuuriyeed oo muxuu ahay dhibaatooyin badan abuuray dhibaatooyinkaasaan ka soo dacwoonno marka annaga laakiin waxaan soo qaadanay dacwo maamul qodobadeedana waa soo qaadanay codsigeennana waa kana garyaqaanka guud ee dowladda ayaa sheegay in dacwadda loo soo gudbiyey aanay ahayn mid maamul islamar ahaantaana mid ka mida saddexda qareen ee ka socda dhinaca xisbiga himilo qaran uu yahay shaqaale dowladeed madaxa qareennada cabdulaahi wuxuu yidhi sharciga iyo ogol horta anu waxaan ka mid ahay xubnaha qiimaynta qareennada mana ku jirto qof shaqaalaha haddii sharcigu ogolaad anigana waa ii ogolaanayaa garsoorayaasha markaysan shaqaynayn inay dad difaacaan waa ogolaanayaa arrintaasi ma ahan arrin sharciga waafaqsan marka waxaan leenahay mataqaanaa taas marka waxaan leenahay go-aan maamulla ma hayo dacwaddu go-aanka maamulna markuu soo baxo ciduu toos ugu socdaa cidda uu tooska ugu socdo ayay hadduu dhib u geysta ka dacwoon karo haddii marka ay jirto dan dadban marka dadka dadkan dadban lihi xaq umale inay dacwad keena maxkamadda go-aankaas waa usoo gudbinaya maxkamadda hadiis haddaysan haynin waxa waaye mataqaana wuxuu sheegayaa in dhammaan kambaniyada la hadlaya dadka mataqa muwaadiniinta lama go-aanka laga dacweyna kaas waay go-aanka lagu sheegay doodheer kadib ayaa waxa nooca dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran shaaciyey guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf oo sheegay in dacwaddu ay tahay mid maamul qareen jimcaalana aanu kasii mid ahaan karin qareennada u doodaya xisbiga himilo qaran in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed ooaanu awoodu lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda showrkaa kadib maxkamaddu waxaay go'aansatay dacwaddan inay tahay dacwad maamul islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dowlada dacwadda ugu dambayntii guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf ayaa muddo shan cashaa u qabtay xisbiga himilo qaran inay qareennadooda u doodaya kusoo dhammaystiraan maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inayna waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddaa si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmooda inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho